raxmaan raxiim maanta oy tahay oktoobar waxaa maanta golaha wakiiladu sirteen kalfadhi aan caadi ahayn kalfadhiga aan caadi ahayn oo ujeeddadiisu la tahay loogana gal leeyahay in baarlamaanku ku kala doortaan xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare xubnaha loo soo kala sharaxay aqalka sare oo koob iyo toban bosishana ama koob iyo toban qof laga rabo waxaa isu sharaxay oo loo soo sharaxay meelaha qaarkoodna labolabo kuraasta qaarkoodna saddex saddex kuraasta afar qaarkoodna afar waxaa brosijarka ugu horreeya ah waxaa looga baahan yahay musharaxiintu inay u soo diyaargaroobaan tartan galaan ugu yaraan laba kursi inay tartamto haddii aan laba kursi lagu tartamin doorashadaasi ma dhicin ayay xaggayga ka tahay ama xagga guud ee brosijarka nidaamka waxaa borosasku noqonayaa maanta waxaa la magacaabay golaha wakiiladu waxay magacaabeen guddigii doorashooyinka ee baarlamaaniga ahaa oo shaqada qaban lahaa waxaa berriya saa dambe musharaxiintu wakhti loo siiyey inay nidaamkii lacag bixinta iyo foombuuxinta guddiyada doorashooyinka inay soo dhammaystirtaan maalinta arbacadaana waxaa wakhti aan u siinay in musharaxiintu u soo diyaargaroobaan inay c fiigooda iyo khudbadahooda taarikh nololeedka ku saabsan inay akhriyaan maalinta khamiistana waxay noqonaysaa maalinta doorashada oo aanu doonayno insha allah in haddii allaha macbuudka uu raalli ka noqdo inay ku dhammaystiranto maalinta arbacada maalinta khamiistaa hadday qaadanayso ilaa fiid sidaas waa nidaamka la isla gartay baarlamaanku isla garteen waxaa maanta noo bilaabmay arrintii kalfadhigaan caadi ahayn oo muddo kooban soconaya sidaas ayaannu iclaan ku bixinaynaa sidaas ayaannu doonaynaa dadweynahayaga iyo musharaxiintuba inay kula socdaan waxaan rajaynaynaa doorasho xalaal ah oo xaq ah oo habaysan sida puntland ay caan ku ahayd in badanna ay ku samaysay doorashooyin heerar kala duwanah ayay tanuna u dhici doontaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo dowladahaysa baarlamaanka puntland mudane maxamed axmed ibraahim runtii maanta waxaa la keenay saa la socotaan aqalka sare aqalka sare sidaa annagu hadda naloo ku keena ama shaxdu u qaybsan tahay madaxweynuhu dowladda puntland waxaan u aragnaa xildhibaanno ahaan inuu waxa weeye uusan si cadaalada uusan u qaybin aqalka sare waxaan ognahay inuu matalayo dowladda puntland saa la socotaan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed wuxuu leeyahay laba aqal uu ka kooban yahay aqalka hoose iyo aqalka sare aqalka aqalka hoose dadkii horey u qaatay labada kun iyo afartii dowladdii lagu soo dhisay ee kenya ee federaalka aheyd baa moodaa inuu madaxweynuhu mar labaad uu sadbursi ugu sameeyey waxa weeye haddee waxaan u malaynayaa arrintaas iyadaa inay tahay arrin maaragtay ka baxsan maaragtay awood qaybsiga ee shacabka iyo gobollada iyo degmooyinka puntland waxaan halkan baaq uga soo jeedinaya ama tala guud uga soo jeedinaya isimada puntland oo jecel horumarka iyo wanaagga puntland gaar ahaan waxa weeye isimada ka soo jeeda gobollada mudug iyo iyo bari iyo nugaal inay oo awooddoodu maanta ay gacanta ku jirta aqalka hoose haddii uu madaxweynihii maanta taa sameeyey oo aqalkii sare uu cadaalad darre iyo sadbursi ka sameeyey waxaan leeyahay isimadu waa inay arrintaa dib u eegaan oo aqalka hoose beelaha puntland wada degan oo horay waxa weeye aqalkooda hoose loogu soo duusiiyey ee laba kun iyo afartii ee mbagati ama ee kenya waa inay waxa weye aqalka hoose shir la ysaga yimaadaa awoqaysigaasna dib loogu laabtaa haddaan dib loogu laaban oo aan waxa weeye labada aqal isu baalansa gareen oo beelaha aan cadaalad loo samayn haddee waa meesha soomaalidu ka tidhaahdo ee raga cadaalad waayey sida coosha kala yaac ee taas waxaan u jeedinayaa waxa weeye waa isimada ee aqalka hoose soo xulaya ee madaxweynaha arrintaa uu aqalka sare ka sameeyana uma aragno xaq iyo cadaalad inay tahay iyo inuu si cadaalad ugu qaybshay ee dadka puntland degan waa ognahay waa kooban yihiin waxa weeye waa kow iyo toban misana waxa weeye sheerin buu ka dhiga waxa weye dad gobollada puntland aan deganeenna waa ku soo daray labadii kun dowladdii lagu soo dhisay carta puntland iyadoo ka maqan tahay baa misana cadaalad wax loogu qaybshay tii ay puntland ka qayb gashaana waxaa moodaa in dadka xildhibaanada lahaa oo dowladdii carto lahaa in tii laga reebay boosaskoodii lagu bedeshay kursi weeye taasi waa middaas middan rabaada aan rabo inaan ku darsado waxay tahay ayaamahan dagaal baa gaalkacyo ka socday waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka mudug gaar ahaan reer gaalkacyo nabad nabad baan ugu baaqayaa nabad baa naas la nuuga leh nabad baa lagu baraaraayo bashosh iyo barwaaqo lagu gaaraa dagaal faa'iido adduun iyo aakhira ma laha waxa weeye maalin walba hadday labaatan soddon dhimato macnab samayn mayso waxaan dhihi lahaa walaalaha iyo reer gaalkacyo gaar ahaan qaybta galmudug saa og tihiin puntland waxay jidhay puntland waxay jidhay waxa weeye waa siddeed iyo toban sano siddeed iyo tobankaa sano puntland haddii ay rabto inay baraxlay ama dhinaca kale ay baalkeyso iyagoo dowlad la'aana bay waxa weeye bay waxa weeye horumarkooda iyo amnigooda ka shaqayn jireen hadday rabaan inay xoog ku qabsadaan waagaasay qabsan lahaayeen waxaan leeyahay ha la wada hadlo miiska ha laisugu yimaado hana la isu tanaasulo dhibka iyo qaxa laga soo abaabulaya xamarna ha la joojiyo oo idinkaa walaalaayo waxa weye wada hadla waana mahadsantihiin
sumadda qoraalka waxaa weeye madaxweynaha dowladda puntland ee soomaaliya tirsigeedu waa afar boqol afar soddon iyo labo laba kun lix iyo toban oktoobar shan iyo tobankeedii laba kun lix iyo toban ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ujeeddo kalfadhi aan caadi ahayn mudane guddoomiye waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa codsi kalfadhi aan caadi ahayn ee golaha wakiilada dowladda puntland kalfadhigaa oo socon doona muddo toban casho ah oo ka bilaabata shan iyo tobanka bisha tobnaad laba kun lix iyo toban laguna ansixin doono xubnaha aqalka sare ee dowladda puntland u matalaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana halkan idinku soo gudbinaynaa liiska xubnaha aqalka sare ee dowladda puntland u matalaya dowladda federaalka ee soomaaliya xubnaha aqalka sare u sharaxan ee la rabo golaha wakiilada dowladda puntland inuu kala xulo ama kala dooro waa sidan kow saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi saddexdaa xubnood waxay ku tartamayaan hal kursi labo kow waa saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi labo hodan maxamuud cusmaan basre cumar geelle waxay ku tartamayaan kursi saddex cumar cabdirashiid cali sharmaarke aamina aadan cabdulaahi iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi afar cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole cabdimahad abshir cusmaan iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi shan siciido xasan cusmaan axmed maxamuud cabdalle tigaana siciid maxamuud aadan iyo maxamed maxamuud cali bile iyana waxay ku tartamayaan hal kursi lix cabdirasaaq cusmaan xasan juurile hodan ismaaciil cilmi iyana waxay ku tartamayaan hal kursi toddoba maxamuud axmed maxamuud faadumo siciid maxamed iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi siddeed maxamed siciid xirsi morgan maxamuud cali siciid bootaan barre samatar iyana waxay ku tartamayaan hal kursi sagaal cabdixakiin axmed xaashi mahad daahir sheikh nuur cabdiqaadir faarax shaaciye iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi toban cali ismaaciil cabdigiir shukri cabdulaahi maxamuud farxaan cali xuseen waxay ku tartamayaan hal kursi koob iyo toban cabdisalaan xaaji maxamuud dheere siciid maxamed cali faarax faarax cawad jaamac iyana waxay ku tartamayaan hal kursi wada shaqayn wacan doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland mudane guddoomiye mudanayaal sida aad wada og tihiin waxaa la dalbay kalfadhi aan caadi ahayn oo xildhibaanada dhammaan ogeysiiskiisii la siiyey inuu furmayo maanta oo ah kalfadhigan hadda inoo furmay iyadoo taa laga duulayo guddoomiyaha golaha wakiilada markuu la tashaday guddoomiye ku-xigeennada golaha wakiilada markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobka lixdan iyo afraad markuu arkay xeeroosaadka golaha wakiilada qodobka tobnaad farqadiisa lixaad wuxuu magacaabay guddiga doorashada xubnaha aqalka sare dowladda federaalka qaybta puntland waana sidan kow saadiq abshir garaad guddoomiye cabdicasiis siciid maxamed xubin siciid daahir qodax xubin farax caydiid casoowe xubin cabdirasaaq muuse maxamed xubin maxamed cabdi warsame xubin cabdidaahir siciid ciise xubin raxmo cabdixabiib jaamac xubin cali axmed saalax xubin gudoomiyaha golaha wakiilada mudane axmed cali xaashi aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mudane guddoomiye u soo dhowow